madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa xilka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu ka qaaday cabdiqaadir maxamed nuur c d oo muddo ku dhow toban sano gobolka shabeellada hoose maamulayay shariif xasan sheekh aadan ayaa xilka gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose wuxuu u magacaabay ibraahim aadan cali oo loo yaqaano najax madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xilka qaadista cabdiqaadir c d wuxuu kaga dhawaaqay degmada afgooye oo uu tegay maalnimadii shalay wareegtada madaxweynaha koonfur galbeed uu ku magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose ayaa loo cuskaday magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose inay ku timid wadatashiyo kala duwan oo lala sameeyey odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale lagu xusay gudoomiyaha cusub ibraahim aadan cali inuu yahay shakhsi dhallinyaro ah oo kartii awood u leh inuu la yimaado waxqabad muuqda maamulka koonfur galbeed ayaan si rasmi u cadaynin ujeedada xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur c d hase yeeshee xilka qaadistan waxay timid xilli maalnimadii shalay madaxweynaha uu tegay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose isagoona halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah waxgaradka iyo qeybaha bulshada gobolka shabeellada hoose muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka koonfur galbeed ayaa isbedel ku sameynayay qaar ka mid ah maamulada gobolada uu ka taliyo maamulkaasi iyadoo gobolka bayna maamulkiisa isbedel horey lagu sameeyey mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa horey u sheegay in isbedelada maamulada lagu sameynaya inay sabab u tahay in la helo mas-uuliyiin cusub oo isbedel la imaan kara cabdiqaadir siide ayaa wuxuu gobolka shabeellada hoose maamulayay muddo ka badan sideed sano waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay guddoomiyaashii uu wakhtiga dheeraa ee soo maamulo gobolkaasi tan iyo markii dowladii dhexe ee dalka shan iyo labaatan sano ka hor ay burburtay wuxuuna c d la soo shaqeeyay dowladihii ku-meelgaarka cabdulaahi yuusuf iyo sheekh shariif ay madaxweyneyaal ka ahaayeen iyo dowladda haatan jirta ee federaalk oo xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo